wataan barnaamijkii faaqidaada wararka iyo maxamed muuse tarjan
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka waratay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka waratay bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka rediyo muqdisho qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo dhagax dhigay ballaarinta wasaaradda waxbarashada galmudug wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay natiijada imtixaamka dugsiyada sare xilliga la shaacin doono ciidamada xoogga dalka oo fashiliyey weerar ay ku qaadeen argixisada al-shabaab deegaanka baarsoguuni ee gobolka jubbada hoose wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka puntland oo safar shaqo ku tegay degmada buraan oo kaalinka labaad ka gashay tacliinta sare ee maamulkaasi guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya oo soo dhoweeyey dhaqanka dhaqangelinta xeerka saxaafadda oo uu dhowaan madaxweynaha jamhuuriyaddu saxiixay guddiga gurmadka fatahaadihii ku dhuftay degmada qardho ee gobolka bari oo warbixin ka soo saaray xaaladda hantidii biyuhu ay qaadeen iyo maraykanka oo hakiyey kaalmadii dhaqaale oo uu siin jiray dalka etoobiya ciyaarihiina kaa madhna mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee maamulkaasi oo noqonaysa ee xafiisyo wasaaraddu adeegsan doonto oo lagu dardargelin doono adeegyada ay bulshada u hayso kuwaasi oo baahi weyn bahda waxbarashadu ay u qabeen madaxweyne axmed kaariye qoorqoor ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadu hawshan ay tahay midda ugu muhiimsan ee horumarinteeda xil gaara ay iska saari doonto
inaan u dhagax dhigno maantay xafiisyadii wasaaradda waxbarashada oo runtii baahi badan loo qabay oo arrinta baahida waxbarashada ay tahay meelihii lagu adeegi lahaa meel aad iyo aad muhiim noogu ah wasiir adigii wasaaradaada mas-uuliyiinta wasaaradda iyo dhammaan waa idiin mahad celinaynaa sidaaad uga soo baxdeen uga shaqayseen ugu diyaarsan tihiin inaad dib u dhistaan xafiisyadii muhimka ahaa ee loogu adeegi lahaa ama loogu shaqay lahaa wasaaradda waxbarashada halkaad dadaalkiina ka sii wada innagoo runtii u mahad celinaynaa mashruuca g b a u mahad celinaynaa waxaan leenahay baahidu intaan waa ka badan tahay codsiyo badan iyo baahiyo badanna waa waa gudbi doonnaa hay-ado kala duwan iyo mashruucyo kala duwanna waa la xiriiri doonnaa tanna waa tallaab weyn oo hore loo qaaday oo noo qabsoontay waxaan ognahay inay meel yar aad u yar ku shaqaynaysay wasaaraddu wasaaradduna ay tahay wasaaradaha ama wasaaradda noogu muhiimsan galmudug aad baan uga mahad celinaynaa wuuna faraxsannahay inaan haysanno ama helnay xaafiisyo waafi ah ku filan dhammaan lagu fulin karo adeegyadan u baahannahay wasiir si waan hubaa wasaaraddu inay tayo leedahay hufnaan leedahay markii tan lagu guulaysto waxaan u gudbi doonaa meelaha kale iyo baahiyaha kale waxbarashada ee wasaaraddiinna sida gaarkaa u quseeya waxaan leenahay ku guulaysta annagoo runtii mahad badanna ka celinayna
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed kaariye qoorqoor oo ka hadlayay dhagaxdhigga ballaarinta wasaaradda waxbarashada galmudug ee dhuusamareeb ayuu kaasi ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa waxa uu sheegay xilliga la shaacinayo natiijada imtixaamka qaran ee dugsiyada sare oo dhowaan la qabtay ee madaxu waa wasiirka waxbarashada ayaa waxa uu sheegay ee xukuumadda xilgaarsiinta halka uu marayo imtixaamka sanadkan looga fadhiistay raaskambooni ilaa raas casayr ee gobollada soomaaliya waxaana uu yidhi
ogaan ee su-aalahaasi waa su-aalo muhiima ee horta imtixaanka sidiisaba ee wuxuu ku fiican yahay in ee, uu xafidan yahay oo meeshaas aysan ee, qolana ka faa'iidinin qolana aysan ku khasaarin oo qof walbaba uu aqoonta iyo dadaalkii uu mahalo macnaheeda haddaan aniga dadaalin ma aha inaan cillad qabo oo aan mataqaanaa fur qabo oo aan jiranahay ma aha dadaalkayga la qiimaynaya qaranku wuxuu qiimaynayaa dadaalka qofku soo dadaalay meeshuu marayo si ee, jaamacaduhu ay ugu tashtaan ee, qofka ardayga u soo noqonayo Ee, marka imtixaanka markii la dejinayana waxaa dejiyo dad aad u fara badan oo wax walbana ka dharagsan duruuftay fahmayaan ee, waxay fahmayaan ardayga noocuu ku soo barbaaray waxay fahmayaan adduunka inaan la tartanna aan rabno waxa uu yahay iyo waxa adduunku naga sugaayo waxay fahmayaan waxa la rabo in lagu shaqo tago ama lagu jaamacad tago ee ee layska rabay fahmayaan waxaasoo dhan ayagoo miisaamayo ayay imtixaanka dejiyaan waa run imtixaanka hadda wuu ka duwan yahay imtixaanaadkii oo kale oo dhan wuxuu uga duwan yahay laba nooc ee iyadoo yani hadba qofkii ee, ka manaqshaqoonaya ay ku xiran tahay laba weji ayuu uga duwan yahay imtixaanaadkii horey loo qaadi jiray waa koow wakhti ee, cudurkii xumaa ee waddanku uu ku baahay ee cabsidu ay cirka martay ee iskoolaadkiina xirina ay noqotay ee ayuu ku soo toosay weliba wakhtigiisii dambe oo duruusta kuwa ugu adag ee inay baxaan ay tahay ee maxaa yeele isaga la socotaanba dersiba dersi buu isku dhiibaa marka ee wakhtigaas ku soo toosay wuxuu ku soo toosay wakhtigii muraajacada inta badan ee, la samayn jiray oo isku socodka ee muxuu ahaa ee, iskuulaadka iyo iyo ardayda dhexdeeda oo aad u badnaa marka saamaynta ay yeelan karto ee, wasaarad ahaan khubaraadeenna aaday uga dharagsan yihiin waxaa kale ee, uu uga duwan yahay kuwii hore ee, culays yaraan kordhinay sanadkan oo ah in ee, sidii ay ahaan lahayd loo qaado oo maxay tahay form one ilaa form four inuu imtixaanku ka yimaado dabcan sanadba sanad buu kuu dhiibayaa marka ardayga waxaa lagu tijaabinayaa xusuustiisa iyo iyo muxuu ahaa ee, aqoontiisa sida ay u degtay ay ugu xasishay korkeeda waxaa meeshaas dhibaato ka qabsan doontaa ee, cudur aan la tacaalayna baryahan oo ah bobotiska arday sanadkan waxaa arkaya form one sanad dambe form four waayo waxyaalahaasay la tacaalaysaa marka ardaygu inuusan sanadna soo dhaafin ayay tahay laakiin culayska imtixaanku wuxuu ka imaanayaa fasalka ee, muxuu ahaa labaiyo tobanaad Ee, inuu sanadkii marka u horreeyey oo aan tixgelinay sanadihii horena in imtixaanka lagu soo daro ay tahay khubaraadeenna ee, imtixaanka dejisay iyo kuwa saxaayo iyo mas-uuliyiinta muxuu ahaa wasaaradda dhammaantood waa ku baraarugsan yihiin Ee, marka waxaad ogaataan imtixaankan ee, in uu noqon doono imtixaan meel walba ka dheelitiran dhinaca sixidda dhinaca kan ee, haddana aan aqoon la'aan ee, aan aan lagu gelin oo aqoon la'aan aan lagu sixin horta taas inaad ee, qalbiga gashataan ayaan ayaan rabaa ardayda su-aashan dhowr mar ayaa si toosana loo weydiiyey ee warbaahintana laga weydiiyey marka ku kalsoonaada ee, in mas-uuliyiinta imtixaanaadka ay xogta iyo dhibka ah ka hadasheen ee ay ku qanacsan yihiin ay og yihiin taa intaasaan ka leeyahay imtixaanka haddii eebba yidhaahdo ee, muxuu ahaa ee, wuu daahay ee, waad garanaysaan inuu daahay ee, sababtu u daahayna waa ka dharagsantihiin laakiin shaqaalihii iyo macallimiintii dadkii saxayay waa kordhinay si resultiga yani natiijada ay usoo degdegto waxaan rajaynaynaa eh, in sitimaankan soo socdaba gudihiisa weliba maalmihiisa hore eh, aan shaacinno eh, muxuu ahaa natiijadii waxaan rabaa eh, inaan idinku bishaareeyo eh, in marka laga hadlayo natiijada soo dhejiskeeda in maantay uu soo afjarmay sixitaankii wixii haray inay tahay eh, dhuudhuujiskii iyo natiijadii abaabulkeedii iyo in sistamka la geliyo si qof walbaba asoo gurigiisa joogo ama telefonkiisa haysto oo natiijadiisa u helo Eh, intaas waa intaas eh, imtixaankii iyo natiijadii iyo aan intaa waxaan u malaynayaa inay eh, jawaab ku filan tahay waxaan rabaa arrinta manhajka iyo buugaagta buugaagta eh, sababta aan u samaynayno u digitalize garaynayno waa inaan sii raqiisanno
cabdulaahi good xabaree kusimaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo ka waramayay halka ay marayaan dadaalada imtixaamka lagu soxayo weli waxaan ku guda jiraa barnaamijka faaqidaada wararka waxaa inoo soo socda wasiirka waxbarashada puntland oo safar shaqo ku tegay magaaladii kaalinka labaad ka gashay tacliinta sare ee puntland iyo guddiga cadaaladda ee baarlamaanka oo soo dhoweeyey dhaqangelinta xeerka saxaafadda ee dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu saxiixay markanse ciidamada xoogga dalka ayaa waxay fashiliyeen weerar ay soo qaadeen argixishada maleeshiyaadka al-shabaab deegaanka baarsuugooni oo ka tirsan gobolka jubbada hoose sida uu faahfaahinayo cabdisalaan maxamed yaasiin
iyadoo magaalada guud ahaan ay ku sun
xoogga dalka oo afar ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ku dilay deegaanka baarsangooni ururka konton iyo lixaad guutada kow iyo tobanaad qaybta afartan iyo saddexaad xoogga dalka soomaaliyeed oo ka warhayay dhagarta maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa ka hortagay weerar ay isku dayeen argagixisada inay kusoo qaadaan deegaanka baarsangooni ee gobolka jubbada hoose ciidanka ayaa iska caabiyey maleeshiyaadka argagixisada iyagoo halkaas uga dilay afar maleeshiyaad ah sidoo kale waxay dhaawaceen saddex kale sida uu sheegay wariyaha idaacadda ciidamada qalabka sida qaybta afartan iyo saddexaad shirwac cumar baaruush ciidanka xoogga dalka ayaa dhulka baadiyaha waxay kusii bacsadeen maleeshiyaadkii farxadka ahaa ee argagixisada iyagoo haatan ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose
mahadsanid eh, cabdisalaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaa booqday magaalada qadiimiga ah ee buraan oo ka tirsan gobolka sanaag taasi oo leh goobo taariikhi ah oo ku yaala magaaladaasi oo booqasho ku tegey waxaa ka mid ahaa qalcaddii sayid maxamed cabdulla xasan xarunta horumarinta reer guuraaga ee b r a iyo iskoollo wasiirku waxa uu sheegay in magaaladani ay tahay hoggaanka waxbarashada geyga marka la qiimeeyo imtixaamka shahaadiga ee dugsiyada sare ee maamulkaasi oo tobankii sane ee ugu dambeeyey ay meel sare ka gashay
iyadoo magaalada guud ahaan ay ku suntan tahay magaalo waxbarasho haddana ay ka muuqato sannadaha kan ugu dambeeya iskuulka kani sannadkii horena kaalinta koowaad buu galay xagga berformanska iyo aqoonta kaalinta koowaad sannadkanna kaalinta labaad buu galay waxaan rajaynaynaa insha allaahu sannadaha soo socda oo faraha badan sidii lagu yaqaanay buraan oo ku suntan hoyga waxbarashada ee guud ahaan geyiga soomaaliyeed gaar ahaanna gobollada tan sanaag haylaan ama puntland waxaan u rajaynaynaa ardayda mustaqbalka kuwa soo socda iyo kuwa hadda jooga ee ka qalin jabinaya insha allaahu inay kaalintaas ay ummadda soomaaliyeed ugu jiraan ee xagga aqoonta iyo waxbarashadaba inay xijistaan ku adkaystaan iyadoo magaalada
waxa uu la xiriiro socdaalka wasiirka waxbarashada ee puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaan goor dhoweyd waxaan ka waraystay duqa magaalada buraan bootaan axmed bootaan waxaana uu iga warramay waxyaabihii uu daaranaa socdaalka wasiirka iyo horumarka ka socda magaaladaasi wuxuuna yidhi
tana weeyo meel bay ka wada timi
tarshan runtii waa idin mahadcelinayaa intaa kabacdi arrinta ama booqashada wasiirku waxay ku saabsanayd ama ujeedaday ahayd intaad og tahay waxaa lasoo dejiyey imtixaanaadkii ee dugsiyada sare ee koonfoorka iyo dugsiyada dhexe marka muhiimadu waxay ahayd inuu ka soo qayb galo qalinjebinta ardadaas gaar ahaan ardayda dugsiga sare ee degmada buraad oo kaalinta labaad ka gashay ee iskoolaadka puntland oo dhan iyagoo sanadkii horena kaalinta koowaad galay saas ayuu ku saabsanaa inuu kasoo qayb galo xafladaas qiimaha badnayd ee ardadaas lagu dhiirigelinaya
waa gartay waxaan ognahay buraan in tobankii sano ugu dambeysay ay afarta kaalmood oo ugu horeysa mar walba ka gelaysay imtixaamaadka loo dhan yahay ee shahaadiga ee puntland arrimahaasi maxaad u malaynaysaa maadaama deegaanka guddoomiye ka tahay waxay salka ku hayaan
runtii waxay salka ku hayaan oo la oran karaa culture ahaan ama dhaqan ahaanba buraan waa meel waxbarasho ama waa goob waxbarasho dhaqan ayay u leedahay inay aad uga soo baxaan arday active ama firfircoon saad og tahay dowladihii soo maray soomaaliya madaxdii ugu badneyd ee mandaqada kasoo jeeda badankooda waxa ay kasoo baxeen dugsigii hoose dhexe ee buraan kadibna dayaxa iyo iskuulaad kaleeto ee gobolka ku yaala ay u gudbi jireen marka waa meel aada macruuf uga ah xagga waxbarashada ee waxyaabaha sababayaan waxaa ka mid a calimatka ama jawiga ay meeshaasu ay ay ay ay ku taalo oo ah jawi nabadeed jawi qabow jawi degan jawiga aan lahayn waxyaabaha kan dadka ku mashquulaan ee magaalooyinka ka jira oo qofka dee buugiisa iyo waxa isku rara iyo casharkiisa iyo waktigiisa taas ayaan oran karaa sababay u tahay
okay waxay iga warantaa magaalada buraan maxaa ka socda waxaan ogay in bilooyin ka hor in golaha deegaanka degmadu ay adiga duqa magaalada ku doorteen
ha hadda runtii waxaan joognaa degmada muddo sanad iyo dheeraad ah sanad iyo waxaan filayaa inay bil tahay marka waa kolleyba dadaalaynaa aada iyo aad waxyaabaha kusoo kordhay waxaa ka mid ah magaalada saad og tahay burburkii kadib waxay ahayd wadooyinkii iyo darkii ceelka iyo wadooyinkii xooluhu mari jireen iyo kuwii magaalada way xirmeen waxyaabaha ugu badanoo hadda aan intii aanu xilka haynay aan aada ugu mashquulnay waxaa ka mid ahayd inba horta wadooyinka xooluhu ay ceelka kasoo galaan maadaama ay tahay magaala biyood gobolka sanaag intiisa badan ama highland intiisa badanba ay tahay xarunta biyaha ay tahay oo layidhaahdo biyo lahaba waa buraan sidaa daraaddeed ayaanu aada ugu mashquulsanin bal inay xooluhuna aan wadooyinka laga goynin magaalada bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo maxaaligeeda si ahaan jirtay aan kusoo celino sidoo kale hadda waxaanu wadnaa wadooyinka magaalada soo gala oo buuraha dhaadheer kasoo dega in aan wax ka bedelno oo aan u sameyno shub ama sidii waxa loo yaqaano oo jawi ka kooban oo aada iyo aad u standard sareeya sida aad arki doontaan insha allah guddoomiye buundada ee ka soo degta dalcadda buraan oo ah meel ee la sheegay inay tahay marin muhiim u ah ee deegaanka iyo isku xidhka ganacsiga ee yaa idinka caawinaya
runtii idina lagama caawinin hadday noqoto dowladda dhexe ee puntland hadday noqoto wasaaradda arrimaha gudaha hadday noqoto wasaaradda howlaha guud hadday noqoto wasaaradda qorsheynta dhammaan laamaha dowladda puntland wax lug ah ama mucaawino ah ama taageero ah ama kawarqab ah kama geysan runtii waxa markaan arag duruufaha nagu xeeran iyo wacyiga ayaan tashanay shacabkayaga iyo maamulka golaha deegaanka ee degmada buraan waxaan ku khasbanaanay marka bal wixii aan qaban karno si iskaya ah oo maaragtay nafhuridnimo ah ama waxa loo yaqaano dee dareenka wadaniyada hadduu kugu jiro musmaarna meel ka qaado ama dhagax meel ka qaado waa wax weyn laakiin annaga hadda taaya waxay u muuqataa wax weyn oo aan horey loo qabanin oo mashruuca iyaga loogu magacaabo baaldi iyo badiil baaba ayaa gebigiisa
bootaan axmed bootaan guddoomiyaha buraan oo qadka telefoonka igu warramayey oo ka hadlayay arrimo la xiriira socdaal wasiirka waxbarashada uu ku tegey ee magaaladaasi iyo sidoo kale horumarka ay ka sameeyeen magaaladaasi oo la xiriira isxilqaan ay s- wada sameynayaan maamulka degmada iyo shacabka deegaankaasi
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax
guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay soo dhoweeyeen dhaqangelinta xeerka saxaafadda oo dhowr jeer baarlamaanka hortegay iyadoo codsiyo ay dirsadeen wariyaashu kadib marar badan laga dooday islamarkaana ugu dambayn uu ka soo gudbay golayaasha dowladda madaxweynaha jamhuuriyadduna uu saxeexay maxamed daahir degane ayaa faahfaahinaya
guddigani garsoorka iyo cadaaladda ee golaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa tallaabo horey loo qaaday ku tilmaamay dhaqangelinta xeerka warbaahinta soomaaliyeed ee uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo xubinka guddigaasi oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inuu xeerkani ilaalinayo saxaafadda kana hortegayo wax weliba oo dhaawici kara qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya
saxaafadda oo ah qayb aada muhiim uga ah dowladnimada carabta waxay ku tilmaamaan saxaafada inay tahay eh, suldada afraad inay tahay Eh, marka loo baahan yahay mid xooggan inay noqoto oo dowladda maaragtay maxaa la aragtideeda eh, iyo ma- maaragtay gudbin karta eh, dhowri karta danaha guud ee qaranka uu leeyahay isla markaasna xor noqon karta marka waa saddex shay oo loo baahan yahay marka in eh, laysku kabo lana kala dhowro oo haddana layslana dhowro u baahan waayo saddexda shay oo hadda aan sheegay xildhibaanka ayaa ugu baaqay dhammaan saxaafadda soomaaliyeed inay dhowraan xeerkani qodobadiisa lagana digtoonaado wax weliba oo xeerka warbaahinta uu diidan yahay si loo yareeyo wararka aan xaqiiqda ahayn iyo khaladaadka ka dhici kara saxaafadda soomaaliyeed
wariyaasha waxaan usoo jeedinayaa horta inay dulqaad yeeshaan xasaasiyadda badanna ay iska daayaan oo waajibka saaran ama mas-uuliyadda saaran ay u gutaan si hufan oo aan meel ka dhac lahayn markaas iyagana waa badbaadayaan qarankana shiddo ayaay ka badbaadinayaan marka waxaan usoo jeedinayaa inay maaragtay maxaa la si qalbi furnaan wax walba kusoo dhoweeyaan ninka wariyaasha ah ama dadka saxaafadda ka shaqeeya askar bunduq wadato ilaalisa male conscienskooda ayaa ilaaliya ka bacdina waxaa ilaaliya qaynuunka sharciga ayaa ilaaliya laakiin askar ho- hor joogta oo dhahaysa war maxaad sida aad u yeeshay war maxaad sida aad u yeeshay ee caalamka meelay ka jirto male soomaaliya gudaheedana kama jiri doonto laakiin
guddiga loo xilsaaray ka gurmashada fatahaadihii ku dhuftay degmada qardho ee gobolka bari ayaa ka warramay halka uu marayo caawino ay la garab taagnaayeen dadkii fatahaaduhu ay saameeyeen waxay sheegeen inay weli jiraan dad aan gurmad ku gaarin sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur iyo sheekh axmed yuusuf daad ayaa ka warbixinaya shaqooyinka guddiga gurmadka halka ay marayso waxaan halkan ku qaybinay een, qaybtii afraad ama bahdii afraad oo aan u bixinay lix kun iyo kow ilaa toban kun oo galkaas iska lahayd ayaan maanta halkan ku qaybinay oo gaaraysay afartan iyo afar qof Een, sidaas daraaddeed hadda waxaa noo harsan dufcadda u dambaysa oo aan berri siin doona haddii ilaahi subxana wa tacaala ka raalli noqdo Ee, shaqada si fiican bay noogu socotaa dufcad walba markay kor sii aadana lacagta kor bay sii aadaysay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa dadkii la soo baxay ee dhaqaalahaas inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay waalidkood cadaabka ka xoreeya iyaga khaatumadooda hagaajiyo xaasaskooda iyo caruurtooda xifdiyo ilaahay jannada firdowsaa ka waraabiyo Ee, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa cid walba ciddii ka qayb qaadatay shaqadan een, habsami u socodkeeda hadday tahay guddiyadii dadka soo qoray hadday tahay een, ciidamada qalabka sida hadda oo ilaalada runtii iyo shaqada noo kala maamulaya hadday tahay saxaafadda oo aad noola shaqaysay dowladda oo madaxweynuhu u weyn yahay cid alla ciddii ka qayb qaadatay oo igu sii mudan yihiin dadkii dhaqaalaha la baxay aad baad mahadsan tihiin barwaaqe iyo guul eebay idinku buunbuuni sheekh axmed yuusuf daad ayaan ku wareejinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxaa inagu filan inta uu yidhi guddoomiyaha guddiga sheekh fu-aad iyo madaxda kale ilaahay baa waxaan ilaahay u weydiinaynaa in ilaahay barakeeyo intii wax la baxday dibad iyo gudo intii guddi oo ka soo shaqaysay guddiga culummada guddiga di- diiwaangelinta intan waxaan leenahay dhammaan allah barakeeyo Ee, waxaan u ducaynaynaa haykalkii sare ee dawliga ahaa oo runtii qayb ka ahaa shaqada oo ugu horeeyo eh, dr saciid cabdulaahi dine madaxweynaha puntland iyo iyo- iyo- iyo labadiisa gole waxaan aad ugu ducaynaya oo aan jeclaha ducadeysaa in la duubo dadkii aan wax siinay ilaahay waxaan u weydiinaynaa horta maalkooda allaha barakeeyo dad sharaf lay ahaayeen dadkii wax la siiyey dad khayr bay ahaayeen waxaan ilaahay u weydiinaynaa ilaahay khasnadihiisa buuxa wixii ka dhumay oo ay tabayaan ilaah inuu xagga rabbi ka maarata ka buuxiyo oo ilaahay u barakeeyo
guddiga ka gurmashada fatahaadihii ku dhuftay degmada qardho ee gobolka bari xubno ka mid ah oo warbaahinta la hadlayay ayay kuwaasi ahaayeen ciyaarihiina haddii aan fiirino habeenkii xalay ahaa kooxda arsenaal ayaa ku guulaysatay tartanka kumini sheelka oo ah kobay ciyaaraan kooxda kusoo guulaysata horyaalka bremier leaga iyo kooxda soo qaada f a kaabka kooxda liverpool oo ahayd guulaystayaasha horyaalka bremliga ayay xalay habeenkii ahaa la ciyaareen ciyaar aad u xiiso badnayd kadib ciyaar wakhtigeedii caadiga ahayd la isla dhaafi waayey oo barbardhac min gool ah ku dhammaatay ayaa arsenaal rikorayaal uga badisay kuna qaaday kumina sheelka kooxda liverpool kulankaasi oo ahaa mid aad u xiiso badnaa arsenaal daaficeeda waxa uu ahaa mid habeenkii xalay aha aad u wacnaa marka loo fiiriyo bandhiga ay sameeyeen iyo wixii lagu yaqaanay bremeliga markay ciyaarayaan balse daqiiqadii toddobaad gool ayuu dhammaystiray difaaca liverpool virgil vandage kaasi oo loo joojiyey sabab la xiriirta offside arsenaal waxaa diiradda u saarnaa kubadaha rogaal celiska ah ee aagga goosha liverpool ay gaarsiinayeen weliba kubadaha dhaadheer ilaa ugu dambayntii ay keeneen gool meel fog uu ka toogtay breer iminkan abimayaan daqiiqadii toddobiy tobnaad liverpool isma aysan dhiibin waxa ay samaysay isku dayo waaweyn weliba kubadda waxa ay kaga sarreeyeen arsenaal soddonkii daqiiqo ee xigay kadib markii ay gool ka dhaliyeen kooxda arsenaal waxaana lagu kala nastay ee, hal iyo eber oo arsenaal ay ciyaartaasi ku hogaaminaysay qaybtii labaad liverpool ayaa cadaadis weyn waxa uu ka saarnaa ee, dhanka isgaarsiinta ee qadka dhexe iyadoo dhibaato ka sheeganaysay in xidigaheeda qayb ka mid ay qadka dhexe ay ka maqnaayeen takumi minamino xidiga jabaan oo bedel kusoo galay ayaa barbareeyey kooxda lagu magacaabo ee arsenal sidoo kaleetona liverpool waxaa isku ku dhawaatay inay gool dhaliso oo zedemane ayaa goor dambe gool ka khasaariyey hal iyo halkaasi ayaa sabab u noqday in rikorayaal looga adkaado liverpool cunuga diciyarta ee liverpool u ciyaara ayaa ka khasaariyey ee gool ay liverpool ee kaga sii mid ahaan kartay rikorayaasha waa rayan brewster oo heerka labaad ka yimi swansina u ciyaari jiray wararkii dibaddana ee maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa inuu hakiyey kaalmadii ee dhaqaale oo uu siin jiray dalka etoobiya ee jariiradda forian bolosi lagu magacaabo oo ka soo baxda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ee tallaabadaasi ay saamayn karto boqol iyo soddon milyan oo dollar oo xukuumadda washington ay ku kabto etoobiya ee guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda wararka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed oo idinkaga imanayay caasimadda soomaaliya waa naga intaa anigoo maxamed muuse tarsana ayaa idiin tebinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii faaqidaada wararka oo inoo soo diyaar